Deegaanka lulubsho hoostaga degmada Awasil ayaa waxaa ka jirta horumar la-aan dhanka adeegyada bulshada sida biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo xarumo bulshada loogu adeego ay ka mid yihiin saldhigga booliska iyo xarumaha dowladda. Xogayaha dowladda hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho xog uruursi ah ku tagay deegaankaasi. Dadka deegaanka lulubsho oo soo dhoweeyay wafdiga ayaa ka warbixiyey baahiyaha ka jira deegaanka.
maamulkii wasiileed oo soo booqday lulubsho yaa waa kuwa nala taagan fadhiya annaguna waa soo dhoweynay gacmo furan iyo nabad khayr intaasaa ku soo dhoweynay waxaan ka doonaynaa adduunweynaha ama dowladda ama intay la xiriirto ceel biyood ma hayno oo aan matoor ah ceel gacmeedna meli oo aan gacanta uga cabno waa meel cidlaah oo aan ceel lahayn carshin mooye wax kale lahayn waxaan kale u sii gudbahayaa meel waxbarasho oo aan wax ku baranno oo iskuula na waan u baahanna isbitaal gabadha umusha midda jirata hooyada xanuunka ku dhaco odayga dhacay intaas la geeyo na ma lihin intaas dhammaanteed waa midda aan uga baahannahay degmadeeda wasiileed baana u gudubsanaynaa kulli calaacal ayagaa naga sii warbixinaya yaa ayaguna boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin haddayna soo daawadeen walaalaha iyo soo dhowaadaa leenahay gacmo furan hooyada maanta lubsho ka jirdhaa aad iyo aad boqolkiiba sagaashan ayay u sarraysaa midda ugu daran waa midda biyaha mar mar kastaba aan ka hadalno meeshu ceel gacmeed ma laha toor ma laha marka waxaa loo baahan yahay in baahidii jirta in laga hadlo ayaa maanta meesha usoo istaagnay midda kaleeto meeshu ma laha waxbarasho kaleeto ma laha mid caafimaad ma laha mid isbitaal ma laha marka aad iyo aada marka waxaa leenahay baahidan u jirdhaa ilaahay baa markaana baahida ilaahay baa dabooli kara midda marka bini'aadamnimada iyo walaalnimada wixii anigoo tabar ah in laga kaabaa rabnaa ugu dambeyn maamulka degmada awasiil ee soo booqday deegaanka ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha ka jira deegaanka runtii dee maanta booqashadan waxay ahayd baahiyaha ka jira sida hore lagu sheegaba inaan u kuurgalno deegaanada degmada wasiil hoostaga oo ay qayb ka tahay magaalada lulubsho baahiyo badan aan runtii aan ku aragnay oo ay ka mid tahay ugu horreyso biyo la-aanta iyo waxbarasho la-aan ka jirta iskool aan lahayn sidoo kale magaalada lulubsho ma leh isbitaal ma leh m c h na allah ka dhiga xataa ma laha baahiyahaas runtii dee waad dareemi kartaan dee nolosha asaasiga waxaa ka bilaabanaysaa waa biyihii waxbarashadii caafimaadka qofku hadduusa biyo haysan dee noloshiisu waa waa nolosha dhan ku tiirsan caafimaadka hadduusa qofku qabin dee ma shaqaysan karo qofka hadduusa waxba baran waxna qoran waxna aqrin dee dadweynaha iyo adduunka maanta lama jaan qaadi karo maanta laba kun labaatan iyo shantaa marayna meel aan magaalo dhan intaa la eg oo aan iskool lahayn isbitaal aan lahayn runtii waad dareemi kartaan colayska ay leedahay waad dareemi kartaan marka waxaan cod dheer iyo baaq u diraynaa oo la qabaa maamulka iga horreeyey xogaayuhu kamid ahaa in laga soo gaaro magaalada dhulusho biyo ceel biyo laga soo gaaro ceel gacmeedna ma leh ceel motoorna ma leh magaalada dhulusho baraagana hadda ma jiraanba labadii sana u dambeysay roob ma lahayn marka colaysa iska haysta waxaan baaq u diraynaa wasaaradda tamartii biyaha ee galmudug iyo heer fadalaal iyo maamulka galmudug isteeg dhammaantood inay meeshaan biyo lagala soo gaaro ceel lagala soo gaaro